ciid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a rediyoga xeryaha dhadhaab barnaamijka waxaad ku dhegeysataan todoba dulba labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o eda dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m-ka hal eber todoba dhibic lix megaartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab oo walaaca ka muujinaya xaaladda bulshada qaxootiga ah kadib markii aada loo yareeyey irgaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jiray xeryaha sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qiimaha qudaarta suuqyada xeryaha oo sare uka xoogan samaysay oo saameyn ku yeelatay qaxootiga danyarta ah kama marna xubintii shakhsiga oo aan toddobaadkan ku wareysan doono maxamed cabdulaahi axmed oo ah hal abuur qaxooti ah oo suugaan ka tiriyey heebsooca lagula kaco qeyba ka mida bulshada barnaamijka haddii rabi qadar waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah cabdisalaan axmed hay-adda cuntada adduunka w f b ayaa aada u yareyshay gadgaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jiray xeryaha dhadhaab ee dalka kenya taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo dhaqaale ahaan ku tiirsanaa garamaadka raashinka ah ay bixiso hay-adda cuntada adduunka ee w f b sidoo kale waxaa aada loo yareeyey gunalacageed la siin jiray dadka qaxootiga ah taas oo kab xoogan u ahayd bulshada qaxootiga ah haddaba si aan u ogaano saameynta ka dhalatay raashin dhimista lagu sameeyey qaxootiga ku jiray xeryaha ayaa waxaan waraysi la yeelanay maxamed cabdi culow oo ah guddoomiyaha xerada qaxootiga ifo oo ka warbixiyey xaaladda guud ee qaxootiga iyo saameynta mustaqbal ee ka dhalan karta raashinkan aadka loo yareeyey waxaan ahay jermanka guud ee xeradan ifo qaxootiga wuxuu joogaa muddo fara badan soddon iyo saddex san uu joogaa heerba heer buu soo marhayey waxaad moodaa maanta heerkii u dambeeyey inuu taagan yahay oo baahida qaxootigu aad ay u saa'idayso soona kordheen oo dad qaxootiga cusub imaadeen kuwa kaararka ka xirnaayeen oo hadda dawladda ay kaararka u furayso kuwa baahan oo la diiwaangelinhayo iyadoo intaas oo maxrad ay jirto haddana baahida qaxootiga waa saa'id maanta aad bay baahida u jirtaa waa tahay guddoomiye xilligan waxaa aada loo yareeyey karaamaadkii qaxootiga ay qaadan jireen bal arrimahaasi sidee bay bulshadan qaxootigaha u saamayn kartaa wallahi cabsalaano waad garanaysaa baahidaasay u saamaynayso qof markii hore lix kiilo raashina qaadanayay haddana laga yaaba saddex kiilo raashin in laga dhigay hadda waad garanaysaa oo soddon beri ku qadahayo waad garanaysaa culayska iyo dhibaatada ka jirto jakulada dadka ay qaataan sanadkan sanooyinka hadda waxaan qaadanayna siddeed boqol iyo konton hadda waxaa laga dhigay sida warkii ugu soo gaaray afar boqol iyo waxbaa la sheegay konton shilimiya meelahaasa la sheegayay marka haddee jakulada hadday yaraatay raashinkiina uu isdhimay baahidii iyo culayskii waad dareemaysaa aad buu qaxootiga maartay culays baahi u dareemaya waxaan la socdaa in dabcan toddobaadadii tagay ay soo ifbaxayeen in qaxootiga ay ka cabanayaan dibudejintii dalka saddexaad ee la siin jiray in xoogaa qoysas fara badan lagu yiri soomaaliya waad ku laabateen bal arrimahaasi iyo caqabadaha ka taagan wallahi cabdisalaano arrintaa iyada waa la sheegahayey wayna jirtay dad badan oo cabanayo saas noo imaada way jirtay mar anoo maqan baa maarata waxaa yimid mudane faarax waxaa yimid gofanagii maaragtay gaarisa baa dhibaatadaas qaxootiga way gudbiyeen mudanahay u gudbiyeen waxay u gudbiyeen waxay u gudbiyeen gofanagii dowladda qaybaheeda kala duwan bay u gudbiyeen arrintaas marka cabashadeeda way baxday u n h r iyo maxaa dowladda raas inta way gaarta waa arrintaas waxbaa ka jira waa tahay guddoomiye waxaad dabcan sawir guud ka bixisaa habka nolosha qoyskan qaxootiga ah haddii ay tahay kuwa dhowaan soo galay iyo qaxootigii horeba maadaama aad tiri garaamaadkii la siin jiray aad baa loo yareeyey waa sidee nolosha horta taa intaana gelin cabdisalaano waxaan rabaa taa kale inaan wax yar kaaga sheego bishan dhexdeeda waxaa noo yimid wasiirka amniga ee dowladda kenya shir baan la galnay arrintaasaa laga shanqariyey wuxuu ballan qaaday wasiirka in laga bilaabo maalinta oo maalinta iyada uu nala fadhiyey laga bilaabo maalinta ayadaeh inaysan dhegihiina dambe maqli doonin qofbaa guuray oo maarata qofbaa guuray la yiri kabando maarata repatriation baa aaday buufis ku jiray qofbaa maxaan ku dhaha kabaaran kor saaran yahay arrintaas oo dambe ma maqlaysaan tilaabaan ka qabanayaa waanan waadna baxaysaan buu yiri ninkii rima buufiskaas helo dib uu bixi doona waddankii dibjuudku uu tegi doonaa marka waana u mahad celinaynaa sida wanaagsan ee wasiirku uu noola hadlay waana rajaynaynaa maarata arrintaa inay dhaqan gasho oo wasiirka uu fuliyo ballankaasna waan ka haysanaa waa tahay n waxaan la soconaa in sicir barra xooggan uu ka jiro guud ahaan gobolka haddana rabshadahan ka dhacayo in caasimadda ay dabcan saameyn ku yeelatay noloshii qaxootiga iyo isku socodkii ganacsiga bal caqabadahaasi isbiirsaday sidee baa looga dareemayaa xeryaha wallaahi niyahow arrintan sixir bararka ah waa wax waddanka kenya keliya ma aha caalamka oo idil bay ka jirtaa dagaalka yukrain iyo maaragtay ruushka ka dhexdhacayaana loo sabaynayaa shidaalkii baa la waayey cuntadii baa gabaabsi noqotay marka arrintaas waa arrin culays oo caalamka odula haysatee wax kenya keliya ma aha aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha xerada ifo maxamed cabdi colow oo waraysi siiyey barnaamijka cawiiska radhaab oo noogu warramay isla gudaha xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale deeqbixiyaasha ah taageera gargaarka samafalka ee la siiyey qaxootiga ayaa tan iyo laba kun sagaal iyo toban ka cabanayay dhaqaale xumo xoogan oo laga dhaxlay caabuqii covid sagaal iyo toban oo dunida saameynta xoogan ku yeeshay iyo colaadaha u dhexeeya dalalka ruushiya iyo ukrein dhinaca kale mid ka mid ah dhallinyarada wakhtiga dheer ka shaqeynaya howlgallada lagu caawiyo qaxootiga ayaan ka waraysanay qaybaha bulshada qaxootiga ah ay saameynta ku yeelan karto raashinkan la dhimay raashinkan aadka loo yareeyey in badanaa meeshaan aan xaaladooyin badan oo qaxootiga ka dhaca aan goobjoog ka ahaa walaahi qaxootigii raashinka la dhimay waxay saameyn ku leedahay dadyo badan saddex qayb ayay weliba saameyn zaa'id ay ku leedahay midda koowaad waxa waa dadka waxay ku leedahay saameyn dadka qaxootiga cusub oo imaadeen oo aanan haysanin hoy iyo raashin midnaba ee quutaan dadkaasay aad u saameynaysaa oo inta ku cusub oo xitaa aan heli karin meele raashin ay ka qaataan cid diin insiinaysan aysan jirin mid kaleeto waxaa jira dad oo qaxootigan waqti sanado badan ku noolaa oo il kaleeto dhaqaale ay kasoo gelaysa aysan lahayn oon hay-adaha wax uun ka sugaaya cid dibadda u jirtana aysan jirin cidna oo siinaysa raashin meel kale ka helaayan aysan jirin marka waxa uun ku tiirsanayaan keliya waxay hay-adda ay ka helaan ee lacagta yar oo bamajikoola la dhaho ee ay qaataan oo noloshooda ay ku maareen jireen marka lacagtiina waa la dhime raashinkiina waa la dhime marka dhibaatooyin badana wallaahi maciishadana aaday u korartay oo qaali wax walba noqdeen marka dhibaatooyinkaas badan ee dadkaas kala kulmeen dadka kaleeto oo qaxootiga soddon sano iyo sanadooyin kaleeto badan joogeen ayaga laftirkooda saameyn waa ku leedahay laakiin way dhammaan dadkan kaleeto qaxootigan cusub iyo dadka kaleeto oo ku tirsan keliya bambajukuuladaas iyo kaarka waxay ka helaan marka dadkan wax way ka helaan dibadaha waxay ka helaan laakiin nolosha maciishada wax walba qaaliya noqdeen wax walba hadda meesha ma joogaan qaaliya noqdeen dadkan xoogaa dadka kale way ka jaanis fiican yihiin maadaama soddon sano ay joogeen dad qaarkood waxaa jira oo u baxeen oo maraykan iyo dalalkan kaleeto oo hodanka aadeen oo dhaqaale meelahaasay ka helaan marka laakiin dhibaatada haysata waxaa waaye nolosha ayagoo halkaas ee dadkaas waxay ka helayaan ayay wax walba maciishada qaali ay noqotay aysan ku filneen wax walbo xilligii coronavirus kadib wax walbaba lacagihii dhaqaalii xitaa waxay noqdeen way yaraadeen meelihii taageeroon laga heli jiray way yaraadeen marka maciishadana wax walbaba qaaliyay noqdeen marka nolosha aaday u adkaatay qaxootigana tobankii sano ugu dambeysay xaalad adaga galeen raashinkii w f b waxay bixinayeen hoosa loo dhime nolosha aaday u adkaatay iskoolada xitaa waxawaa waxbarashadooda tayadooda aada u hooseysaa sanadihii ugu dambeeyey iskoolo badan oo waxaa la fura barefad ah oo lacaga lagu bixinayo oo ka waxbarasho fiican iskooladan babliga ah marka kuwaasna dadka qaar uma haystaan dhaqaale iyo ay ku bixiyaan iskoolada iskaga bixiyaan iskooladii kaleeto babliga ahaane waxawaaye waxbarashadoodana aaday u hooseysaa dhanka kale caafimaadka xitaa laftirkiisa xitaa sidii hore ma ahan waxawaaye horaan waxaa furnaayeen goobo badan oo caafimaad ah oo xaafadaha ka furnaayeen qaxootigii marka noloshiisa wallaahi aaday u adkaatay aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah dhalinyarada wakhtiga dheer ka shaqaynayay gudaha xeryaha oo igu warramay isla xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal haatana waxaan soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo idinkaga imaanayay laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aad idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkanu marti igu yahay maxamed cabdulaahi axmed oo ah hal abuur suugaan ka tiriyey faquuqa lagula kaco bulshada qaarkeed iyo qabyaaladda waxaad kale oo maqli doontaan qaybo ka mida khudaarta oo aad qaali uga noqday xeryaha qaxootiga saamaynna ku yeeshay nolosha dadka danyarta ah iyo kuwa iibiya khudaarta ee xeryaha qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga maxamed cabdulaahi axmed oo ah hal abuur da'yar ayaa suugaan ka tiriyey faquuqa lagula kaco bulshada qaar gaar ahaan kuwa lagu takooro qabiilka ama beesha ay ka soo jeedaan iyo dadka lagu fogeeyo duruufaha dhaqaale ee haysta waxaa kale oo maxamed uu maase ka tiriyey dhibaatada ay qabyaaladda ku hayso bulshada soomaaliyeed maxamed ayaa waraysiga ku bilaabaya gabay uu u bixiyey gocasho iyo waxa uu ka hadlayo gabayga gocosho waxaa igu sababay waxaan arkay bulshada soomaaliyeed oo islaama oo soomaaliya oo dee saaad u labisato u labisan saaad u cunto wax u cunaan ma garanaysaye kaa taajirsan barkood oo la faquuqayo ama isir ha lagu faquuqo ama dhaqaalaha lagu faquuqo bulsho soomaaliyeed waxaana gaf aada u weynaa in qof islaam ah oo diinta islaamka sheeganaya haddana soomaaliya inaad isir ahaan ku faquuqdid gaf aada u weyn weeyaan marka soomaalida inta badan baan arkaa marka iyagoo la faquuqayo dad badan oo bulshada soomaaliyeed ah oo isir lagu faquuqayo dadkaasaan marka ugu hiilinayay oo soomaalidan kala hadlayay waxaas dad siman baynu nahaye isir ma kala dheerin haddaan soomaali nahay qof qofka abtir wacan ma laha marka waxaa weeyaan intaan baan soomaalidu sheegayon ku lahaa waxaas iska daaya oo dad isku duuban noqda waa tahay haddii aan guda gallo abwaan gabayga gocasho muxuu odhanayaa waxay odhanaysaa soomaaliha dad lagu goobtay oo guulan baa jira gacalkii nimuu maagay oo geer qabaa jira godab aynan qabin baa intaa lagu guhaajaaye gardariya waxaa lagu wadaa caytin gooni ahe xumaan aynan gelin baa intaa lagu gubayaaye gibil iyo walaal baynu nahay aan isgoyn karine aflagaada nagamay geyaan gebi ahaantoode inay lagu gafaayaan arkaa goorya ayaane ha yeeshee markii aan tashka gees kastaba eegay markii aan gorfeeyey in badan gooni ku ahaaday waxa aan guddoonsaday inaan gola ka sheegaaye gibilkooga doorsamay dadkaa wadageliiliyeysan ilmo gobole ciil lagu guntamay gooha demi waayey gaajadii xanuunka ay qabaan gooha cadhadooda malaha godobta ay ii haabsadeen garanba maayaane nabsiguna ma gaabshe dhaqsuu gebagabeeyaaye afartaa godkii aan bartiya garashadaydiidhe guulaha kumaasane murtida gumaradeediidhe gedihii qamaan iyo naxwihii gabayga qorleexdhe cabdiguiyo gargeyrkii shaqlane guradhigii daahir sayidkuba galkuu degi jiriyo girigirtii siidhe maxamuud shaxduu ii goglaan gowda ku hayaaye guleeyeen haddayee hiduhu waa maguuraandhe ummad yahay gawaantee caqliga geedka laga saaray ummad yahay wanaaggii gembidee xumaha goobaysa ummad yahay dulmiga gaaxsatee gamaasan ee jiifta ummad yahay wixii ay galeen aanba garanaynin ummad yahay gar eexiyo xumaan tale ku goynayso ummad yahay jahligu gowracee diinna garanaynin hagafina wixii aad gasheen goordambuu imane gumaysiga dadkaa lagu hayee geedhka lagu ooday guurkii dadkaa laga xanibe gaarka laga yeelay gabdhahooda nimankaa la yidhi cidinayeyn guursan ganacsiga dadkaa laga xayiray ee gudinta mooyaane hadday gaari karayaan badday geli lahaayeene gelinkulama joogeen hadday guuri karayaane gabashay ku wada nool yihiin dhiigna mayn geline inay geediyaan bay rabaan gebi ahaantoode gocor baad ku sheegteen midgiya geedxun iyo jiice gunaadkaay qabaan waa midaan laga gayoonayne ha yeeshee gaftaal baad badeen oon la garanayne intaa waa la gaasirahayaa goorya alleyle gaalana ma yeesheen sidaa loo garbinayaaye anna waxay gubayee hurdiya gama ii diiday sida loo galaayaan arkaa gebi ahaantoode ka gudbaay wax laga guuray baad daba guculaysaane xaajada guracan iyo dulmiga guudka laga saaray garashadan la weydeeyey ee gubatay ee ooyday gartii ee xal loo naqay asaan laga garaabaynin gunaadkeeda hoosiya halka idinla sii gaadho goor aan fogayn buu nafsigu soo guntamayaaye ninkii geesinimo sheegtayow adiya gaarkaaga inta xumaha loo wada guntaday laysna gaadhsiiyey gefka dhacay cuqaashii xataa gow kamee odhane culimmadu inay gaabsadeen waa ged la hubaaye gurboodkiiyo haweenkuba iyana way gabbanayaane waxba gabaygayaan sii wadina waxaan go-aankii ah geed sare ninkii waabiyo hoostu waa gubade sida xabashi goosana ayaad gebagabayseene guluf iyo dagaal uma harsana lagu gumaadaaye wixii aad gasheen waad gasheen waadna gurateene guulaha ka yaaboo xumaha gooni ka ahaada halkaa haddaan uga soo gudubno gabaygii ahaa gocasho waxaa jira maanse kale oo aad u bixishay godob jacayl oo iyadana si ula xidhiidha ee faquuq inkastoo aanay ahayn qof lagu faquuqay qabiilkiisa ama dhalashadiisa laakiin ay tahay qof lagu faquuqay sidaa aad ii sheegtay hanti la-aan ama awood la-aan dhaqaale bal taana wax iiga sheeg iyo qisada ay ku timi godob jacayl qisadeeda saxda ay ku salaysan tahay waa nin dhalinyaro ah oo intuu gabadh u hawooday geeyaankii ah haddana macnataay jeeb qadheer ku dhacay oo xoogay wax isla waayey laguna faquuqay oo lagu yidhi xalli jiray haddaadan lacag haysanin ma geydid gabadhanada marka hadda gabaygii hore gocoshaan kasoo hadlaynay oo kale soomaalida isirka lagu faquuqo ka hadlayey marka faquuqa soomaalida ama isra lagu faquuqo ama dhaqaala lagu faquuqo labadaba waa mid jirta marka maasadan wiilka gabadha marka dambena dee wuxuu sheegayaa inuu waxba isla haynin maadaama la faquuqay waxaan kuu awoodon duca ka hayna ma laha buu leeyahy marka dambe Ee, marka maansadu maxay odhanaysaa ee maasadu waxay odhanaysaa ma og tahay go-aanada rabbigeen u gaarka ah qofna lama gorfeeyo wacad laba guntaday iyo gobus weyde dhaaxoo kala geeyey calaf oo badan geeyo uguboo gaaroodii roob helay keligeed galgalatee badan gabadh sureeriya geesi damacsanaayo ilga muuran daymada gaatan eegis mooyeen gadaf kala dhex yaalo geedgeed ku maran oo gufaacada ku raynlaa laama kaga gadaamiya dhaaxaa mangaamuray laga gooyey ubaxuu ku gadaayay rucubtoo dul gowriiro sooraan iyaduba gun iyo xidid dabayaala goobta oo ma ogtahay geeyaankiyo goobtiyo kolkaad baran oo wax kaagu weyn oo doonis laguma gaadhee hadday garashadeenniyo wixii gaabtay gaabteen guuxa laabaheenniyo isgafeen qoraalkuna riyo gubatay mooye ifka lama gediyayo gadaal buu ku noolaan keenna geeridayse ishurraya guddoon samir adna kuu gardhigashada adna way garawshaha godobtanu duruufaha saboolka iyo gudhnaanshaha gardaradana dookii isku geygay gelgelimaha gabayoox wadhnaa iyo wax la eedda galabtaan gaadhiga ku kulaniyo golojoogsigii baday afku inuu ku dhaha gabadh inkastoon guyaal badan cishqigeenni gaamuray aynu soo gardaardinay balse godobta maanta ah gafka iyo guhaadkiiyo waxaa laygu gaasiray mar haddaad gawaadhiya gini dollar haysanin ma geydida ka dheerow waxaa tahay gun iyo liid maraggana garaadkiiyo dantii guursan maysida ha gaboojin igu tidhi iyo garashada layd ee waxa iga go'i kara gunya aan ka leeyahay oon kugu gelbinayaa duca aan ka soo guray xubno gacaala awgaa ilmadii galshaysay soo garaara raacdada geyngeynta dhaban dhabankee gob aan tabar u waayaay nasabay ha gebidhicin gaydhiya ha mudan ciil ninaan gudin abaalka gogol kulama seexdo oo ninaan garan wanaaggaa kaama furo guntiinada qof ad adu gargaartood gacan qabata mooye adduun goomanaan iyo gacan aadmi kuma bado gallad iyo barwaaqiyo guri khayrla mooye geedigaaga waayuhu goob abaara kuma furo farxad aan gudhayn iyo lib aad gaadha mooye dharaaruhu guhaad iyo waxaad gocoto kaa jire kolka gacal iswaaye ee gablamaan xusuusuhu waxa la isku gala iyo barashadu ma guurtee geddaan kula jeclaa iyo si aad garan u nolow haddii aan halkaa kasii ambaqaadno maansada cusub ee qabyaaladda ku saabsan adoo maansiyoon horena tiriyey bal tan iyo waxay ku saabsan tahay iyo kuwii hore waxay kaga bedelan tahay haddii aad ii sheegto abwaan maasooyin badan oo qabyaalada ka tiriyay way jiraan tanse iyadu qabyaalad wax ay tahay ayay kasii hadlaysaa inay wax qurun ah uraya ay tahay bay ka hadlaysaa ee mansad waxay odhanaysaa markaad kala qaybsantihiin qoliyo qolo kala tihiin hilbaha aan kala qalmayniyo qaraabo ayaa tihiine markuu naxlay idin qoqobo qabyaaladu qurunsana wanaagga markaad qalay qow iyo haar kala dhacdaan samaha qaydkiisa iyo markaad gobonimo qubtaan inayba qoys gaara tahay qoon iyo nabar aad ah iyo qaniyo sokeeye iyo qardoof isku geysataan bilaash isku quursataan qabyaaladu qurunsana qurumaha dunida iyo kayrkiin idinkoo u liita haddayn garashadu qorshaynin xiskuna qaanshaynin fiicni afkuna nabad uun ku qowlin qabyaaladu qurunsana qabkiiyo isla weynidiinna quwaddaad isku leedihiin sidaad isku kala quftaan khasaaraha uga heshaan qofkii dad idinku xigay markaad wada qowracdaan qalbigu quusuu ifaraye qabyaaladu qurunsana quus yahay waan daalayaaye haddaad wax ku qaadanayso soomaaliya qiiro yeesha qaynuunka iyo diinta raaca kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi axmed oo ah hal abuur da'yar oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale xeryaha qaxootiga waxaa aad sare ugu kacay qaybo ka mida khudaarta oo ah waxyaabaha ka baxa dalkan kenya oo markii hore uu qiimahoodu jabnaa qiimo kororhka ku yimi khudaarta ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka qaxootiga ah iyo dadka ganacsatada ah ee khudaarta iibiya barni siraad oo ah hooyo ka ganacsata khudaarta ayaa ka hadlaysa noocyada khudaarta ee uu qiimahooda kordhay tayo khudaar qiimaheeda aad buu u kacay meelaan oga hagaajinaan karan la-anahay qeybna way hadda maarta way roon tahay oo sida hore way kasoo caga dhigatay marka sida hadda toonta basasha xawaajiga maaragtay oo basbaaska oo kaleeta bilibiligay dadka dhahaan kuwaas kor bay u kaceen qiimo aanan weliga naga aanan ku iibsanin aanan nagu soo gelin bay hadda kusoo galaan oo qaali ah oo aad bay u kaceen waxa saameynayaan hadda waan garan lahay ma doolarka baradhada awalkeeda hore iyo yaanyada qaali bay ahayn laakiin hadda qiimahooda hoos buu u yar dhacay qiimaha basasha oo kaleeto qiimaheeda iyadaaba marka hore waxay ku imaan jirtay toddobaatan shilin hadda waxay ku imaanaysaa boqol iyo afartan shilin marka taa ayada xadka wayba ka baxdayba toonta oo kaleeto waxay ku imaan jirtay saddex boqol iyo konton hadda waxay ku imaanaysaa shan boqol iyo konton shilin xawaajigaa ku imaaday saddex boqol iyo konton buu ku imaan jiray sideed boqol buu hadda ku imaanayaa barne waxay sheegtay inay ka ganacsato ahaan dareemayaan saameynta ka dhalatay khudaarta qaaliyowday uuna aad u yaraaday iibsigeedu iyada oo saameynta ay qayb ka tahay sida ay xustay lacagihii gunnada ah ee la siin jiray qaxootiga oo kala bar in ka badan la dhimay laai si saa-id bay noo saameysay khudaarta jukullaa arkaysa dad aan waxba haysanin oo danyar baa iskaga noolaa oo iskaga adeegan jiray oo maaragtay oo ilmaha ku korsanhayay marka dadka asaga hadda qiimeynteeda hoos markay u dhacday aad bay gacantooda dhulka u taabatay marka haweenka koley magaalada bebaleeshinkeeda haweenka iskaga badan oo haweenka hooyo waayo oo guriga hooyiga iyadaa gacanta ku haysa marka saa-id bay hadda haweenka iskaga calaacalayaan oo maaragtay oo haddii jukolada waa nagala dhime iyadoon baaban wax ku celceshinaynay waxgadashadiina way yaraatay oo saa-id bay u yaraatay oo dadkii maarata macaashada mar hadday kor u kacday waxbarashadii wayba yaraanaysaaba saa-id bay u yaraanaysaa qudaarta waxaa laga yaaba maanta inay ii imaato aan waxbaba ka gadin haddana aan xareeyo oon dib u xareeyo maaragtay waxaana waxaa keenaysa macaashadiioo kor u kacday doolarkii oo kor u kacay jukuladii oo la yareeyey dadkiioo asagana haddee shilinba aan haysan oo qaxooto iska tabartiisa iska laceb saqiir ah
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatana nala dhegaysta heesta barnaamijka jagadaad ku leeday ma jira ruux heli karaaye ma jira ruux heli karaaye xusuusta ku jooji laabta niyadaanan xabiibi aan aan aan aan ka wada joogi niyadaanan macano aan aan ka wada joogi ilayn jidhka ruux tabaaya dareenkuna jiidanayo ma jiibsado aawadiye halkuu jirayaa igeeya ilayn jidhka ruux tabaaya dareenkuna jiidanayo ma jiibsado aawadiye halkuu jirayaa igeeya naftii hilo joogi weyday hamuuntuna jeer ma dayso jacaylkuna uma tudhaaye jelin isukayakeeno isukayakeen way naftii hilo joogi weyday amuuntuna jeer ma dayso jacaylkuna uma tudhaaye jelin isukayakeeno jelin isukayakeeno qalbiga jagadaad ku leeday ma jira ruux heli karaaye ma jira ruux heli karaaye xusuusta ku jooji laabta niyadaan niyadaan aan ka wada joogi niyadaanan xabiibi ah ah aan ka wada joogno qalbiga jagadaad ku leeday le ma jira ruux heli karaaye ma jira ruux heli karaaye xusuusta ku jooji axlaabta niyadaan ah xabiibi ah aan ka wada joogi niyadaanan xabiibi ah aan aan ka wada joogo
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska dhaab ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tebinaya anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere dhegeystayaal intaan barnaamijkan barnaamij xeedib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa ammaana allah